xubno xisbiga jamhuuriga ee aqalka koongareeska maraykanka ayaa mar kale isku dayi doona inay maanta u codeeyaan kevin mccarthy oo ay xisbigoodu doonayaan inuu noqdo afhayeenka hase yeeshee saddex codobixin oo ay shalay u qaadeen ku guuldaraystay inuu helo laba boqol iyo siddeed iyo tobanka cod ee looga baahnaa jamhuuriga ayaa aqlabiyadiisa aqalka hoose ay tahay laba boqol iyo labayo labaatan hase yeeshee waxaa magacaabistiisa ka soo horjeestay labaatan xubnood warbixin ay qoreen catherine gibson iyo weliba kiine birdimer waxa inoo soo akhriyay isla markaana inoo soo jeedinaya jamaal axmed cismaan xubnaha aqalka koongareeska maraykanka ayaa mar kale maanta oo arbacay kulmaya si ay u doortaan afhayeenka aqalka maalinun kadib markii kevin macarty oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga uu ku guuldaraystay inuu jagadaasi qabto xilli xisbigaasi uu yahay kuwa hogaaminaya wadarta guud marka loo eego xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka kalfadhiga talaadada ayaa calaamad u ah markii ugu horreysay muddo boqol sana ah oo labada xisbiya ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga labadooduba ku guuldaraysteen inay afhayeen iska dhex doortaan wareegga koowaad oo codbixintaasi ay noqotay markii ugu horreysay markii saddexaad oo isku xiga oo markaasina aysan suurgelin in la doorto afhayeenka aqalka wakiilada iyadoo labaatan ka tirsan xisbiga jamhuuriga ay diideen inay u codeeyaan macarty laakiin dhammaan xubnaha xildhibaanada ee aqalka koongareeska ee dimuqraadiga ayaa u codeeyay xakiim jeffries oo new york ka socda kaas oo cod gaaraya laba boqol iyo labaiyo toban xildhibaan helay markaas oo xubnihii xisbiga dimuqraadiga dhammaantooda codkiisa siiyeen hase yeeshee macarty ayaa waxa uu u baahnaa inuu helo laba boqol iyo siddeed iyo toban xildhibaan elis stefanik oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga islamar ahaantaasina codkeeda dhiibatay ayaa sheegtay in loo baahan yahay in jiho cusub uu waddanku u qaado iyadoo sida ay tiri la raacayo codka shacabka
They wanted a new direction to stop this radical far left agenda, to hold Joe Biden accountable, and to save the United States of America.
shacabka waddankan weyn waxay u hadleen si weyn oo cad oo ay ku doonayaan jiho cusub waxay doonayaan jiho cusub si loo joojiyo ajendaha xagjirka ee bidixda fog islamar ahaantaasina lala xisaabtamo joe biden markaasina la badbaadiyo maraykanka ayay tiri qof kasta oo ay xisbiga jamhuuriga doortaan macarty ama qof kale waxa uu beddeli doonaa afhayeenka aqalka dimuqraadiga ee nancy pelosi oo weli ah xubin aqalka ka tirsan oo codkeeduna ay siisay jefries